caweyska washington ayaa idinku soo maqan waxaana la diyaarah sahre ciidla nuur
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo sabti kasta xadahan oo kale aad ka dhegaysataan laantaaf soomaaliga ee c o a ramadaan kariim ayaan idin leeyahay dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan sooma sooma sooma bisha ramadaan sooma sooma sooma sooma bisha ramadaan sooma sooma sooma sooma sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siiya sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakadaasiya saqda dhexalelkii toosa rabbi u sajuudo barya rabbi u sajuudo u rakuuca
barnaamijka caweyska washington qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah dadka ku nool dalka kanada oo la sheegay in sanad kasta lacag ka badan saddex iyo toban milyan oo dollar tuuga farsamaysani ay ka xadaan waxaase la yaab noqotay qaabka dadka lacagtaasi looga dhaco waxaa kaloo aan idiin hayaa mid ka mida boqorada dunida oo la sheegay inuu u shaqeeyo shirkadda diyaaradaha ee k l m oo bishiiba laba jeer uu sameeyo duulimaadka diyaaradaha rakaabka ah aynu ku horeyna dhegaystayaal waxaa la sheegay in wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa xadaaradoodu aadka u fogaatay ee horumarkoodu sarreeyo in tuuga aada u xirfad yaqaana ahi ay farabaas ku hayaan dadka wadamadaasi dalka kanada oo keliya ayaa la sheegay in sanad kasta lacag kor u dhaaftay saddex iyo toban milyan oo dollar laga dhaco sidaynu la soconno markastoo ilbaxnimada iyo tiknolojiyadu sii korodho wanaag iyo xumaan labadaba waa loo adeegsadaa gabaygii allaha u naxariistee ibraahin awsaleebaan ibraahin gadle uu tiriyey waxaa ku jirtay ti xodhanaysa tuug waa isqariyaa halka uu ka xada tulud tahan buu ka guuraa toddobaadkan xaajow mid tiriigsitaa yimid haddaba tiriigii waa la ysla soo dhaafay haddii dhegayste marka aad maqasho tuug ay maskaxdaada ku soo dhacayso tuug goor habeena gurigaaga u soo dhacay ama meheradaada oo intuu isqariyey alaab kaa qaatay hadda xaajadu sidaa way ka duwan tahay weliba anigu waxaan sii yaabay markii dhowaan lasoo saaray warbixin ka hadlaysa sida ay tuugadu malaayiin dollar uga xado mid ka mida dalalka ugu horumarsan ugu tacliinta badan dadkooduna ay waxbarteen oo ilbaxnimada iyo horumarkuba inaga soo gaadhay talow ma sixir baa dadkaa sidee loo xadi karaa ma sixir baa lagu taabtay balse inaanay sixir ahayn gadaal baynu ka ogaane aan soo dhoweeyo jaamac buulla jaamac oo hadda istuudiyaha igu weheliya jaamacow bal adigaa dalkaa kanadana ka yimi warbixintana soo akhriyey bal nooga dhac warbixintan oo weliba si gaar ah loogu waraysanayo qisada nin waayeela oo la sheegay in laba boqol oo kun oo dollar keligii laga dhacay horta sahraid waxaa jirtay in nin kanadiana oo sagaashan jir ah ee telefoon loo soo diray teleefonka oo ka imaanayay dalka hindiya nin ayaa soo wacay waxaana uu isugu sheegay inuu ka mid yahay shirkad ee kombyuutarada nadiifiso maadaama ninkan uu waayeel yahay kombyuutarna isticmaalo waad garan kartaa aqoonta uu u yeelan kara sagaashan jir kombyuutar wuxuu yidhi sanad wal annagaa kuu nadiifinayno adigu bil walba lacag yar baad iska bixinaysaa marka heshiiskii buu saxiixay khandaraas bay sidaa ku wada galeen lacagtii ayuu muddo bixinayay sanad markii ay ka soo wareegtay odayga waxaa heshiiskiisii uu socdo oo kombyuutarka loo nadiifiyo bil walbana uu lacagta bixiyo ayaa sanad kadib waxaa soo wacay isla ninkii waxaanuu ku yidhi lacagtii aad bixinaysay saa'id ayay ahayd marka waxaan kuu soo celinaynaa lacagtii saa'idka ahayd ee aad bixisay akoonkaaga noo sheeg akoonkiisii ayaa waxaa lagu soo shubay lacag gaaraysa kun iyo saddex boqol oo dollar oo shirkadii sida uu u haysto kombyuutarka u nadiifinaysay lacagtii saa'idka ahay ee ka qaadaysay ay u soo celisay amrilaahi halkaas ayay marka sheekadu ka bilaabanaysaa waa tahay markii muddo laga maqnaa hahee ayaa waxaa laba sano kadib soo wacay hahee nin isugu sheegay inuu c i a yahay hay-addan sirdoonka maraykanka waan garta waxaana uu u sheegay hahee lacagtii uu hindiya u diray hahee in ay gacanta u gashay koox argagixisa ah islamarkaasna uu yahay nin argagixisada la shaqeeyo dad ayayna ku dileen dadkii ayaana loo haystaa waana la xirayaa haddii hindiya la geeyana in loo dilo ayaa laga yaabaa Eh, odagii ayaa walwalay odagii oo walaacsan ayaa ninkii wuxuu isaga dhigay nin aada u wanaagsan oo walaaca odaga ka naxay eh, wax inuu ka dejiyo rabo marka wuxuu ku yidhi haddaba maadaama aad sagaashan jir tahay eh, arrinkan arrintaana aanad kugu waxba dha- ka ogeyn arrintan ay kugu dhacday hahee waxaanu isku dayeynaa inaan culayska adiga kaa qaadno oo nimankii aad lacagta u dirtay Haa.
aanu qabanno haye si aanu u qabanno waa inaad lacag u dirtaa nimankii lacagtaa ayaanu dabagelaynaa marka laba kun oo dollar ayuu diray kun dollar ayuu diray eh, laba kun oo kale ayuu diray mar walba waxaa la leeyahay maanan helin nimankii way naga hor qaateen lacag ilaa laba boqol oo kun ah ayuu laba laba kun iyo kun kun u diray waa odagiinu lacag badan haystaabay ka war heleeneen odayga markaa markii kaydkii uu dhammaaday hahee ayaa waxa uu dayn suuqa dhigay eh, oo bangiga geeyey laba guri oo uu lahaa waan garta marka lacagta boqolka kuna ugu horreysay kaydkiisii ahayd boqolka dambena Gurigii.
gurigii koowaad ayaa dayn loo soo siiyey waan garta marka lacagtii ayaa socotay socotay labadii kun markii eh, labadii boqol oo kun markii uu dhammeeyey hahee ayuu wuxuu u tegey gabadhiisa isagoo isleh waa inantiisa u dhalay haa haye ayuu waxa uu islahaa lacag kale ka dayso ha ku deymiso waan garta gabadhii ayaa ku tiri siday wax u jiraan markuu arrintii uu uga warramay Ha.
ayay waxay ku tiri aabo arrintani ma ahan sax Mm.
ee, waana lagu dhacayaa ee, bal u kaadi waan garta markii ayay waxay u tageen ee, qolyaha dhaqaalaha dadka kala taliya markiiba waxaa loo xaqiijiyay arrintan inay dhac tahay si ay inaysan ahayn bangigii booliskii wixii oo dhan ayaa la wacay haye odagii isagii oo naxsan Mhm.
ayaa waxa uu qaadan kari waayey sida eh, jaleeca ee uu lacagtaasi ku bixiyey labada boqol oo kuna waan garta marka maxaad is leedahay sahraay Eh, dalka canada waxaa ku nool dad soddon iyo laba milyan ah hahee lacag intee leeg ayaa dadkaa laga dhacaa oo beenbeentaas horta tuugada.
su-aashaasi madaxaygaabay ku taagna jaamacow niyaddayda waxaan iska lahaa Een, odaygan markan laga adeeganayey ee qolo si ay ay iskaga dhigaysay mar tuug la iskaga dhigayay mar shaqo kombyuutar loo qabanayey ee uu lacagaha intaa leeg dirayey miyaan wuxuu cidahoo ka war helaa jirin ta kale suurtagal ma tahay in dad sidaas lagu dhaco beenbeenta aad ayay u suurtagal tahay waan gartay waxaa eh, dowladda canada khaasatan kooxda amnigu ay wariyeen hahe tugada noocaana ee sida farsamaysan dadka looga dhaco hahe inay aad u badan tahay waan gartay dalka canadana sanad walba waxaa la iska dhacaa lacag gaaraysa saddex iyo toban milyan oo doolar oo dollar ma la sheegay faahfaahin la xidhiidha siyaabaha dadka lacagta looga dhaco ma gudaha wadanka kanada dhexdiisa dad joogaa dhacaya mise sidan odaygaas oo kale ayay dad dibadda joogaa Zahra- soo gacan dhaafaya sahraay guda iyo dibadba dadkani eh, waa lagu dhacaa oo dadka wax dhacayana dibad iyo gudaba waa joogaan waan gartay marka la dhacayana dibad iyo gudaba waa la geeyaa mararka qaarkood qofka la dhacayo safar baa loo jaraayo tigid iyo hotel iyo waxbaa laga bixiyaa si eh, lacagta laga raba ay u badato oo uu aamin u noqdo oo qofka uu u maleeyo qof saxa inuu yahay waan gartay marka mararka qaarkood waa la dhoofiyaa ee mararka qaarkoodna iyagoo aan la dhoofin ayaa dalka gudihiisa lagu dhacaa lacagta ugu badan ee dadka laga dhaco kanadiyaanka ah ahee waa afar milyan iyo laba boqol oo kun Mhm.
jacaylka ayaa lagu dhacaa oo Hay.
waxaa la isaga dhigaa qof jecel ee waxaa loo akhriyaa sheekooyin macaan qofkii badanaa waxaa la raadsadaa qof aan xiriir dad la lahayn aan horay u guursanin da'diisu ama wakhti gabagaba ku jira ama meel dhexaad ah desbaraydo xilligan inuu wax ku dhegsado aada iyo aada u raadinaya oo loo jeeda baahidu inay ka dhab tahay marka waan gartay dadkaasi marka loo akriyo jacaylka badanaa waxaa meesha soo galo in la yidhaahdo eh, aabbahay baa sakaraada hooyaday baa qalniin gashay lacagna ma hayo lacag deg degaan u baahnaa Haye.
marka shan iyo toban kun shan iyo labaatan kun waxyaaba noocaasa dadka jeebka weyn baa marka horeba la raadsanaya Ah, deyntana waa waa la isku diraa sida odaygaba deynta loogu diray aada iyo aada waxaa ku soo xiga qaybta labaad oo lacagta ugu badan lagu dhaca waxaa weeye dhaxalka waxaana dadkii kanadiyanka sanadkii lagaga dhacaa lacag gaaraysa hal milyan iyo shan boqoloo waa lagu soo wacayaa waxaa lagu leeyahay ayeyda heblaayo hebel ayaa waxay kaaga dhimatay lacag intaa iyo intaa la-eg marka si aad lacagtaada u heshaa waxaa loo baahan yahay inaad soo dirto lacagtii arrintani lagu bilaabi lahaa ee shaqada lagugu qaban lahaa marka ama shan boqol ha noqoto mararka qaarkoodna waxay ku xiran tahay lacagta qofka laga dhacayo dhaxalka la sheegayo tirada intay la eg mararka qaarkoodna waxaa laga yaabaa qofkaasi inay howl u socotay laakiin markii lacagtii laguu sheego haddii isbeddel baa imaanaya oo awal sharci iyo qareen iyo dacwad socotay iyo qaraabadii kale iyo waxbaa meesha ku jiray laakiin waa laguu soo dhoweeye waxaa lagu yidhi dhaxalkii ayeyda annaga ku hayna annaga ku hayna intaasaana kusoo socoto intaa soo dhiib horaad ka diraysaa waxay isleedahay dhowr boqoloo kun baa kuusoo socday markaad dhiisha fakriga tuuraysaa hey saas tan saddexaad oo kusoo xigto waxaa sanadkii laga dhacaa dadka kanadiyaanka hal milyan iyo laba boqoloo kun maxay noqonaysaa baad isleedahay waa bilad waxaa lagu soo wacayaa waxaa lagu leeyahay waxaad ku guulaysatay abaalmarin dadaalka aad haweenka ugu jirto warka isi xuquuqda haweenkaad wax ka qabatay abaalmarintaas ayaa la heshay marka si aanu abaalmarintaada kuugu soo dirno lacag intaa la eg ayaa lagaa doonaya inaad soo shubto malaha haddii dadku magaca way iska jecel yihiino in in la yidhaahdo hebel iyo heblaaya abaalmarin helay oo weliba tu caalamiya dee meelo kale lagaa soo wacay waa cajiib tan ugu dambaysa uguna lacag yar inta la hubo afarta qaybood ee dadka kanadiyaanka sida farsamaysan loogu dhaco waa dhaca waa dhac bareer ah
ayaan dhegaystayaal idin leeyahay ramadaan kariim ilaahay bisha barakaysan khayrkeeda hayna siiyo haatanna aynu jalleecno dhankaa iyo dalka netherlan oo la sheegay in boqorka waddankaasi u shaqeeyo shirkad ganacsi oo diyaaradaha ah welibana uu bil kasta laba jeer duuliyo diyaaradaha rakaabka ismaaciil furjar halkaa haynooga sii wado waa boqorka dalka ee netherlan ama holland waa konton jir kun sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii ayuu dhashay boqortooyada wuxuu la wareegay laba kun iyo saddex iyo toban marka magaciisa waxaa layahaa william alexander marka ninka konton jirka ahi dee dalka boqortooyada ka ah ee noloshiisu isugu toosan tahay marka xiiso badan ayuu leeyahay saddex hablood ayuu leeyahay oo xaaskiisa inkastoo dood badan ka taago dalal bad kala duwanay macnaa kasoo kala jeeday ayedeediyo awgeediyo waa qof badan maaragtay reero badan ay reerabti iyo u yihiin reero badana inkastoo boqortooyinka lagu yaqaanay inta badan inay faamiliyo isirkooda hal meel kasoo wada jiro ay isguursadaan marka qoys boqortooyo nooca u dhisan ayuu boqorkan hotaa kasoo jeeda marka xaaskiisi waxaa laleeyahay bortuqiis baa meel kaga jira talyaani baa meel kaga jira argentiin iyo dabcan netherland oo dee imika ay maaragtay boqoradii waddanka ay tahay wan garta marka boqorka noocaas ahi wuxuu leeyahay hiwaayado iyo waxyaabo kala duwan wan garta marka sheekooyinka xiisaha leh ee toddobaadadan warbaahinta aadka u qabsaday waxaa ka mid ahaa boqor marka lagu sheego qof walba waxaa xususanaya boqorku inuu dee xafiiskiisii ama boqortooyadii joogo askar badan ilaaliso dee noloshii caadiga ahayd markuu soo baxayo brotocool ku soo baxo salaantiisa laga yaabo in la hubiyo dadka salaamaya dadka booqanaya jadwalkiisu uu mashquul badan yahay sawirkaasaan filaya in in badan dadka na dhegeysanaya inay usoo baxayso laakiin boqorkani marar kala duwan muddo koob iyo labaatan sano ah ayuu duuliyo diyaaradeed ahaa oo welibana bil kasta laba jeer duulinay marka wuxuu ka sheekeeyey markaa dhowaan sheekadiisaas lama ogeen inta badan marka laga saaro dad kooban ba aqoonsanayay boqorku inuu duuliyo ahaa marka tusaale ahaan mid ka mid a shirkadaha ugu caansan dalka holland oo la yidhahdo klm ayuu duuliyo ka ahaa bishiina laba jeer ayuu diyaaradaha rakaabka maaha kuwa kale kuwa magaalada gudaheeda maahe wadamada u kala gooshayo diyaarada rakaab u qaaday arrintaa faahfaahin badan kama bixin laakiin klm sen ku naqaano dalalka dibadda iyo gudahaba way u kala goostaa waan garta marka laba jeer ayuu duulimaadyada ay diyaaradaasi qaado rakaabka caadiga ah ayuu ka qayb galay oo ayuu ka duuliyey qayb galay laba duuliyaa dee kaxeeya mid ka mida weye labada duuliya waan gartaa marka wuxuu yidhi dadka waan la hadli jiray tusaale ahaan Mhm.
waata inta badan diyaaradaha markaad raacdid eh, ninka duuliyaha ah iyo ninka la duuli labada duuliye mid ka midunbaa qabsada eh, mikrofoonka Microphone.
dadku la hadlaa wuxuu u sheegaa eh, maanta waxaa anoo hebel hebel iyo hebel hebel ah ayaa diyaaradda duulinaynaa halkaas aynu ku soconnaa jawigu waa noocaa muddo intaa la egban sii soconayna waxaasoo dhan buu akhriyi jiray hahe wuxuu yidhi horta dad kooban kooban kooban oo qof dhib iyo naadira koob iyo labaatanka sano ay aqoonsaday sababtoo dadku maba dhegeystaan waxaan leeyahay waan gartaa waxaan la leeyahayba ma ma dhegaystaan oo Dadku de ma safarkana dhegaystaan.
ku taagan oo beelka xidha iyo iyo waxaa hahe iyo telefoonka damiya iyo waxaasay ku mashquulayaan aha berigii horena buu yidhi intii aan in laban sebtembar ama koob iyo tobankii sebtembar laba kun iyo kowdii la gaadhin diyaaradda waxaa furraan jiray qolka yar ee duuliyo hahe marka dadku qaar ba arki jiro aqoonsi oo alla waa boqorkii bay odhan jireen hay qaarna waa isla murmayeen oo xidhan war malaa waa nin u eg waa nin u eg waayo ile laakiin boqorkii lagama filayo inuu diyaaraddan kugu wado oo isagu maaragtay inuu- duuliye ka yahay inuu diyaaraddii kugu wado waan gartaa laakiin koob iyo tobankii sebtembar wixii ka dambe waxaa la xidhay qolaalka yar marka Hay.
dadku way adag tahay marka inay arkaan waan gartaa laakiin waxaa jira haddana eerboordhudii soo maraya maalin walba isagoo dharkii xidhan duuliyaha ayuu eerboortka soo gelaya ka baxaya waan gartaa taa laftigeeda dad koobanba aqoonsada buyi oo markaan dee- diyaaradii wuxuu kasoo degayaa albaab aad iyo aad rakaabkiibuu soo ag maraya isagoo dharkii bayloodka xidhan hahe marka dadku tensionkooda inta badan uma fiirsan jirin hahe dad kooban buu yidhi baa markaan ama gelayo ama soo baxayo ee aqoonsan jiray hahe marka een, horta koob iyo labaatankaas sano waktigaasu ku noolaa waan gartaa marka marka hore tababar eh, wuxuu ku qaatay laysanka ama ogolaan o- o- Ruqsadda.
laysanka ruqsaddu wax ku duulinayay hahe dhinaca militariga tababar uu ka qaato duulimaadka waan gartaa haatan waxaa loo tababaraya markaa diyaaradaha noocii uu garanayay ayaa wakhtigoodii laga baxay waan gartaa diyaarado waaweyn bay soo iibsato bon s noocyo waaweyn baa klm soo iibsatay haye marka haatan wuxuu ku maqan yahay horta tababar waan garta marka Waa- toddobaadyadaan la qorayo ee warbaahintu soo xiganayso ninkiina wuxuu usoo tababaranayaa diyaaradaha xoogga weyn la sidii uu kaxayn lahaa.
diyaaradaha xoogga waaweyn waan garta ee een, duulimaadka waa tan marka dad badan waxaa laga yaaba in isweydiiyaan maxaa ku kalifay boqor dhan aad iyo aad hiwaayadiisaas horta waa mid ma ka hadla isagiyo ma la waraystayoo ma la weydiiyey waxa ku riixa amaba ku dhiirigeliya isla su-aasha waa la weydiiyey waan garta horta mid buu yidhi aniga waxay iga tahay hobbi iyo waxaan jecelahay Mhm, qodobka labaaduu ka hadlay waxa weeye buu yidhi mararka qaar mhm, een, waxa wanaagsan inaad dhibaatooyinkii iyo duruufihii iyo shaqadii iyo culayskeedii iyo wixiiba dhul kaga tegtid waan garta oo aad hawada aadid haye deedna buu yidhi qof horta marka horeba qof wax duulinaya hahe problemkii dhulka ma qaato waan garta waayo haddii kale een, waa inuu fikra maskaxdiisa oo dhan duulimaadka geliya mhm, marka buu yidhi saacadaha raaxaa dareemaysaa oo dhibtii dunida taallay dhulkao dhan ayaa kaa maqan ayaa kaa maqan waan garta marka buu yidhi hawadaa intaad ku maqan tahay waxaad soo dareemaysaa stress relief marka marka wadaadkuba hawadu stress relief leyrtagaaba oo u leydhsa tagaaba allah yicisak waan garta marka marka ta ugu weyn uu ka sheekeeyey uu sababaha uu ka hadlay hahe taasaa ka mid ahay de ismaaciil horta waxaa igu maqaala ah dadka boqorada ah ama qoysaska boqortooyooyinka qof kasta oo qaangaadh noqda in la baro qaabka uu u duuliyo diyaaradaha oo ay taas tahay wax caama oo loogu talagalay haddii wax dhacaan si ay maaragtay isku daberi karaan tusaale ahaan hawada dusheeda haddii shil ka dhaco oo bayloodkii diyaaradda ku waday wadnuhu istaaga ama xaalad caafimaad oo xunu soo wajahdo dee diyaaraddii ma faraha laga qaadaya waa inuu jiraa qoyskaa boqortooyada qof kale oo shaqadii hore ka Aad iyo qaban aad.
kara laakiin waxaa la yaabaa inta badan waxaa loo baraa sidan maqlay in ay tahay arrin ku Taxaddar.
saabsan noloshaada ku badbaadi marka doontana kaxayso laakiin inuu rakaab kaxeeyaan waa arrin oo cajaaib bishiiba laba jeera aad iyo aad oo weliba haddii ahaan lahayd sanadkii marmar baan kaxeeya hahe laakiin bishiiba laba jeer oo weliba shirkad ganacsi ah aad iyo aad oo la garanayo klm waa shirkadaha la shirkadda ma la waraysto ma la yidhi ma mushahar baad siisaan mise wuu idiin tabarucaa boqorku iyagu kama hadlayn oo wargeysku isagoo fursad u helay haye duuliyihii laftigiisi duuliyihii boqorka ahaa ahe ayuu ayuu fursad u helay waan garta marka een, ma la weydiin mushahar la siiyey inuu tabaruco taas kama hadlin waan garta laakiin sheekada kale ee halka ku hoos jirta waxa weeye inta badan Mhm.
dhaqannada waxaad moodaa boqortooyooyinka ahe iyo hogaamiyeyaashu inay kala duwan yihiin waan garta waxaa laga yaabaa haddeer boqorka waxaad maqlaysaa een, boqorka ama ninka dhexal sugaha boqortooyada britain oo ka dagaalgalay ciraaq ama diyaarado dagaal kaxeeyey hebel hebel oo diyaarado dagaal kaxeeyey oo boqor dhexal suge dalka ahaa laakiin inta badan madaxda dhaqanadaas laguma arko dee madaxda shaqadii maalmeed bay wadaan sida caadiga ah oo iyagu wadankiibay shaqa ka qabtaan qolooyinkan dee boqoradiihi waa maamuus mooyaane Haye.
hadda dunida inteeda badan dee shaqo kama qabtaan Haye.
marka laga reebo wadamada boqortooyaduuni ay ka jirta ee aan dowlad lahayn laakiin qaar ka mida qolada howlaha badan u yaaliin Mhm.
baa qaarkood faramaha dagaalka sidaa deer tusaale ahaan dhowaan mar warbaahintu soo xigatoo kale boqorka dalka urdun oo kale Mhm.
isagaa dalkaas ka taliya waan garta waana een, sarkaal ka tirsan ciidamada waan garta marar badan baa waxaa warbaahintu qabataa isagoo ciidamadiisa howlgallo kula jira guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii caweyska washington waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo warabuu habeenkii warabuu wareegayo weerkuna awehelayahay wadhuleema fuduna walwalkiyuu dhibtaan qabo ruuxii waaya arago wan kalaa awareystaa waxyaada ani saarane وحوا أدوي روح بوايا سجود وحوا أدوي روح بوايا سجود
sahraa ciidla nuur aad bay u mahadsan tahay barnaamijkii caweyska washington ayay nala socodsiinaysay dhegaystayaal waxaanu ku sii siqaynaa gebagabadii idaacaddayada fiidnimo